أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نعتي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa duhurnimo khamiis ah taariikhdan waxay ku beegan tahay sagaalka bisha ramadaan sannada kunaafarboqotodobafartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena duhurnimadan kuwooda ugu doorka roon maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa safiir kusheeg u magacaabay dhulka uu xoogga ku haysto maamulka sohyuuniyadda yuhuudda madaxweynaha kayaanka sahaayanada yuhuudda ayaa booqasho ku tegey waddanka etoobiya isagoo u oololeynaya aqoonsiga maamulka ashahadala diriirka ee somalilan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaab almujaahidiin ayaa mukhayam tacliimiga u qabtay ardayda faracyada macadka qurdubo iyo madaarista nidaamiga ah ee wilaayaadka islaamiga wilaayada bakool ayaa dowra diini ah u soo gabagabaysay qudaadda maxkamadda degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo gabagabaysay tartanka qur'aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadaas guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada shabaab almujaahidiin ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada gedo يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaargarooba warkii dunida oo dhammaystiran maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa safiir kusheeg waxa ay u magacaabeen dhulka uu xoogga ku haysto kayaanka sohyuuniyadda yuhuudda faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen caliyare madaxweynaha maamulka ashaadalo diriirka ah ee somalilan murtad cabdiraxmaan ciro ayaa mar kale qaaday tallaabo tooshka ku ifinaysa xiriirka sii kordhaya ee uu maamulkiisu la leeyahay gumaystaha yuhuudda wareegto ka soo baxday xafiiska murtad ciro ayaa lagu shaaciyey inuu safiir u magacaabay dhulka ay yuhuuddu gumaysiga ku haysato islamarkaana ay kasoo maleegaan dhagaraha lagu hayo shacabka reer falastiin xuseen aadan cige oo ah afhayeenka maamulka ciro oo akhrinayay wareegtada ka soo baxday xafiiska ayaa sheegay in maxamed cumar xaaji loo magacaabay safiirka maamulka ciro u fadhiya deegaanada yuhuudda madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi waxa uu soo saaray wareegto madaxweyne oo nuxurkeedu yahay magacaabin wareegtada madaxweynuhuna waxay u dhigan tahay sidan laga bilaabo taariikhda maanta waxaan u magacaabay doctor maxamed cumar xaaji maxamuud inuu ahaado danjiro buuxa oo idman afka ingiriisigana ku noqonaya ambasador extraordinary and planipotentiary oo jamhuuriyadda somalilan u fadhiya dowladda israa'iil oo leh dhammaan haybadda awoodda xuquuqda iyo waajibaadka ku xusan xilkaas
wararka qaar ayaa sheegaya in cabdiraxmaan ciro uu qorsheynayo inuu bisha maaj uu safar ku tago deegaanada yuhuuddu ixtilaalaan taas oo dhalisay hadal hayn siyaasadeed dhankeeda war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda yuhuudda oo lagu daabacay barta twitter-ka ayaa lagu ansixiyey magacaabista safiirka somalilan iyadoo wasaaraddu sheegtay in arrintan ay qayb ka tahay tallaabooyin lagu xoojinayo cilaaqaadka ka dhexeeya labada maamul wasaaradda dibadda yuhuudda ayaa dhanka kala sheegtay in ay safiir u fadhiyaa deegaanada somalilan ay soo magacaabi doonaan taas oo noqonaysa tallaabo kale oo yuhuuddu ku kala goynayso soomaaliya arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo madaxweynaha yuhuudda uu ku sugan yahay geeska afrika isagooo maalinimadii shalay kulamo la qaatay ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya gaal abiy axmed isku soo wada duubo dhaqdhaqaagan ayaa daba socda go-aankii guracnaa ee maamulka yuhuuddu lix iyo labaatankii disembar ee sanadkii hore uu ku aqoonsaday maamulka ridada somalilan kaas oo muddo badan ku taamayey inuu ka go-o soomaaliya inteeda kale mahadsaned caliyare madaxweynaha maamulka sahaayanada yuhuudda ayaa booqasho ku tegay waddanka etoobiya isagoo u ooleynaya aqoonsiga maamulka ashadala diriirka ee somalilan faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba xilli loolana isdiidan ay ka jiraan geeska qaaradda afrika ayuu maamulka sahaynada yuhuuddu wuxuu xoojinayaa saameyntiisa militari oo midda siyaasadeed ee mandiqadda madaxweynaha yuhuudda gaalka lagu magacaabo isaaq hersog ayaa booqasho rasmi ah ku tegay magaalada adis ababa ee caasimadda dalka etoobiya halkaasoo uu kulan kula qaatay gaal abiy axmed war rasmi ah oo ka soo baxay maamulka yuhuudda ayaa lagu sheegay in socdaalka madaxweynaha maamulka ee geeska afrika uu salka ku hayo isbedelada juqraafiyadeed ee gobolka ilwareedyo ayaa sheegaya in yuhuuddu ay xoojinayso damaca etoobiya ah inay hesho marinbiyood isaaq hortog ayaa safarkiisa adis ababa ugu jawaabaya safarkii madaxweynaha turkiga uu isbuucii hore ku tegay waddanka itoobiya dowladda xabashida itoobiya ayaa iskaashi amni iyo mid siyaasadeed la leh maamulka sahaynada ee xasuuqa ku haya muslimiinta falastiin yuhuudda ayaa dabayaaqadii sannadkii lasoo dhaafay ee labada kun shan iyo labaatanka aqoonsi siisay maamulka shaadirirka somalilan iyadoona hargeysa ay tageen saraakiil sarsare oo uu hogaaminayey wasiirka arrimaha dibadda sahaynada dowladda xabashada itoobiya ayaa doonaysaa in dowlado ay ka mid yihiin imaaraadka carabta yuhuudda iyo hindi ay u kaashato xaqiijinta damaceeda gurcan ee ku saabsan qabashada xeebaha geeska afrika shukran abushayba maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa mukhayam tacliimi ah u qabatay ardayda faracyada macaahidda qurduba iyo madaarista nidaamiga ah ee wilaayaadka islaamiga sida faahfaahinta warkan inoogu hayo walaalkan cusmaan dhoobow iyadoo loogu faa'iidaynayo xilliga fasaxa wuxuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mukhayam tacliimi ah u qabtay ardayda machadka qurduba faraacyadiisa wilaayaadka islaamiga ah iyo madaariista nidaamiga ah ee wilaayaadka mukhayamka oo ah midkiisii labaadah oo loo qabto ardayda ayaa waxaa sannadkan ka faa'iidaysanaya boqolaal arday ah oo ka kala timid wilaayaadka islaamiga ah iyadoona inta uu socdo mukhayamka ay ardaydu ku qaadan doonaan duruus kala duwan iyo barnaamijyo kale oo ay ka mid yihiin tartanno ardayda dhexdooda ah iyo kala faa'iidaysi muddada uu soconayo mukhayamka xafladdii furitaanka mukhayamka qaybtiisii labaad waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta maktabka iyo marti sharaf kale sheekh cabdiraxiin muudey oo ka mid ah mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa si rasmi ah u furay mukhayamka tacliimiga ah ee loo qabtay ardayda wax ka barata madaariista wilaayaadka islaamiga horta soo dhowaada waalidiintiina u timaadeen bishii ramadaanka ayaan ku jirnaa shahruulkhayr shahruuljihaad shahruulqur'aan markaa horta bishaasaan ku jirnaa dowrkan wuxuu ku soo aaday oo muqayim sayfiga wuxuu ku soo aaday bishaan barakaysan ayuu ku soo aaday sidaa daraaddeed aada ha loo cibaadaysto fursa haysatiin rasuulka sala allahu alayh wasalam sabcatun yudilluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluhu yaa ku jiray shaabun nasha'a fii cibaadat illah yaa awlaadii inaad dadaashaan inshaa allahu marka muqayim seefiga ahaa doorkiisii labaad waa noo furan yahay jazaakum allahu khayran ilaah idin barakeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekh xasan oo isagana goobjoog ka ahaa furitaanka mukhayamka ayaa dardaaran u jeediyey ardaydii fursadda u heshay inay ka soo qayb galaan muqayamka
sidaa darteed ha ku qancina wax ka sokeeyo min suurati alfaatixa ilaa suurati annaas inaad saa u toosi sida leebka idan waxaad mar waliba ku soo noqotaa qur-aankaa sidaas ah kayfa nakuunu naxnu al'aan maanta seen ku noqonaynaa jazaakum allah khayr jazaa baarka allah fiikum maamulaha mukhayamka tacliimiga ayaa isna soo bandhigay muddada uu soconaya mukhayamka iyo waxyaabahay ardaydu ku baran doonaan mukhayamkan waxaa nooga bixi doono aan ku qaadan doonaa alcaqiida alislaamiya sidoo kale waxaa noo bixi doono alqur'aan alkariim waxaan qaadan doonaa ta'amulaatun fii suurati yuusuf calayhi salaam sidoo kale waxaa nooga bixi doona mukhayamkan asiyaru wataariikh waxaan meesha ka marnayn fiqhu lwaaqic waxaan meesha ka marnayn idaaradii waxaa barbar socdo marka maadooyinkaas anshito nashaadiya ayaa mukhayamka lagu qaadan doonaa oo ardayda u dhexeeya sidoo kale waxaa ka mid ah anshitada mushaahadaat waxaa ka mid ah musaabaqaat maca aljawaa'is musaabaqaatun maca aljawaa'is ayaa ka mid noqon doonta dalacaat beriya ayaa ka mid noqon doonta ugu dambeyn qaar ka mid ah ardaydii ka socotay wilaayaadka islaamiga ah ayaa dhankooda soo dhoweeyey mukhayamka tacliimiga ah ee loo qabtay ugu horeyn magacaygu waa cabdimaalig macalin aadan kana socda machadul qurduba lidarasaat alislaamiya waalculuumi alidaariya degmada jamaama ee wilaayada jubbada hoose maanta waxaynu dhex joognaa mukhayam uu inoo qabtay tabka tarbiyada waxaynu rajaynaynaa inaynu ka faa'iidno waxyaalawaxyaale aada u wanaagsan magacaygu waa cabdiqafaar farxaan ka socda machadka qurduba wilaayada islaamiga ah ee hiiraan maanta waxaaynu ka qayb galaynaa muqayim tacliimi ah kaas oo inoo qabtay maktab tarbiya oo tacliim lixarakat shabaab mujaahidiin aad iyo aad ayaan ugu farxsannahay inaan kasoo qayb galno muqayimkan tacliimiga ah magacay waa cabdulaahi maxamed khayr oo ka socda madrasatu kamar midmagaalada buurdhuxunle ee gobolka bokool waxaan kasoo qibbalay muqayim tacliimi oo gobanaya maktab tarbiya wa tacliim waxaanahay arday ka socda madrasada alhijra athanawiya limadiinata jilib fi jubal wusda alislaamiya maanta waxaan kulansannahay mukhayam tacliimi oo noo qabtay maktab tarbiya wa tacliim lixarakada shabaab mujaahidiin waan ku faraxsannahay haddaan nahay jubal wusda alislaamiya anigoo ah iman xasan cusmaan oo ka socdo madrasada qurduwa gaar ahaan walaayada islaamiga shabeelle hoose oo ka qaybgalaya mukhayam tacliimi lixarakati shabaab mujaahidiin khaas ahaan maktab tarbiya tacliim waxaan ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galo waana kiisii labaad insha allah waxaan rajeynayaa inaan si fiican u dhammaysan doono mahadsaned cusmaan wilaayada bakool ayaa dowladda inay usoo gabagabaysay qudaadda maxkamadda degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan ilaahay ka mahadsan ilaahaygii intanay kulmiyey oo inti cilmanku baradaani amniyoona istiqraarna siy ilaahay kaasa ka mahadsan may kale ka mahadsana dadkii tahanii aruuriyey inti cilmanku baradaani welweelaay eena markaasay maybohmaylanaa ilaahay dumbishu dhaafo dowradan oo ahayd dufcadii labaad islamarkaana loogu magacdaray saxaabiga cabdulaahi ibnu mascuud ayaa loo qabtay dhammaan mas-uuliyiinta maktabka qadaha ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool dowradan waxay socotay muddo isbuuc ah waxaana soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee bakool ujeedka ayaana ahaa in la isxasuusiya mas-uuliyadda loo hayo ummadda muslimka ah ee ku hoos nool shareecada alleh islamarkaana usoo xukun tegaysa kitaabka alleh iyo sunnada nebiga salaallahu calayhi wasalam munaasabadii dowradan lagu soo gebagabeynayay oo ka dhacday howlka shirarka iyo xafladaha aalayaasir ee degmada tieglow waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool maamulka islaamiga degmada tieglow golaha nuqabada wilaayada iyo mas-uuliyiin kale mid ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ugu horeyn kelimo tawciyaa ka jeediyey munaasabadda ilaahay mayla ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ilaahay maybaa amaray an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ammaanayaalka ni guditaanka helsho maxalu shaahidka maybaa waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl haddii dadka dhaxdii xukumaasaan inaysan ka xukuntaan cadla cadlagaas ilaahay subxaanahu wa tacaala maybuu aha samadan ilaahay teegi maybaa ka teegantaa cadli ka teegan ilaahayna koonka mayle hadijiye hal kitaaba hadiji nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam korshe ilaah ka diji malaaq ibraahim dhaysane malaaqa beesha jilble ee wilaayada islaamiga ee bakool iyo malaaq ibraahim kabayar ee malaaqa beesha galadle ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa iyagana dhankooda kelimaadkan munaasabadda ka jeediyey may baslana akhyaaray insha allahu tacaala wali ilaahay san amar ilaysan amaraan ilaahay ba amarsan si ilahay amarsi ini qaadataan an taxkumu bilcadli warka kal inta ka dhonyi haddii isin oo may buahan wax xukuma fadaasaan dadka dhatiyo xukuma fadaasaan cadaalad inay ka xukuntaan ilaahay saasaasan araysaas la gaadada nabiga calayhi salatu wasalam xadiis jey qudaado may bua sidde lee kashay sidde lama kasha kashago koona jannaada la kasheegi kan jannaada allah sin ku weel kasha kashaga allah sin ku ogaada un haddii un anana qobadii dadkii sina shaqay ana may baa insha allahu tacaala si uma la qaadanaha inni macagin khayr ay labaal surnaano kasha kashan isnin ku aran insha allah walaalayaal sinba ulmaaday ee qullaadii ah dadla wacdiya ma ihidiinna mas-uuliyad ulusal siindhiibi garsooral siindhiibi ilaahay subxaana wa tacaala cadaalad ha siin waafajiyo dadka muslimiinta ahoo isan garsoorayaalkan atiin maysin la dardaaramaana in isan maybu cadaalad suu biidaan ilaahay subxaana wa tacaala kitaabshay kashal biidaan ilaahay subxaana kitaabshayna isan maybu siinkugalna kalgaceel iyo hiblo wasahay iyo hiblo wasahay siinkugalna ilaahay subxaana wa tacaala sida sawaabka allah siin waafajiyo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xidhay dardaaran dhaxalgal ahna qudaadda u jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan qaadiyaalkii haddii atig maysiin kala dardaarmey in qofka maylaraa isdhis aqoontiisa haddii maanaa sheegaa ti sharciga ato wakhaasatan fiqhiga kitaabka minhaajka oo kale inta badan hadda maylaraay miilo marjic awsaanag male awsaas maa khyaare ya fiqiga shaafici leon dadkan maanaa madhab shaaficiya ayaa qabaan shaafici ana awda shaafici ana kutubada kale waa yoona mayl raay waa lan baahan laakiin qudaadda hadda inta badan takhasusba minhaajka aan badan yowda lan haddii ilaahay barakaya minhaajka hifdiisa noo masaladaas intay ka taal meel hebel ay ka taal rab badan ajara awda qaadiyaalka ilaahay barakaya marka in lis dhis aqoon ahaan idood wali inaga la ku gaari la raay awda gaaligii marka mayl raay waa in in badan macnaha in sheega daakiradiisa xifdiga iyo in masaa'ilka meelo macnaha in sheegada madaantiyo eh lagu baaradow lagu baxtiyow inuu soo gaado kor inuu isdhiso loo baahan yahay marka may dardaarmaan insha Allah taala tadwiiru dhaat dawladdu mar may waxa wala soo feen ee buraarujin ee inaga daas malan ku isdhiso kor marka jazakumullahu khairal jazaa wilaayada islaamiga ee bakool ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey sare u qaaday dowraadka sharciga ah ee ay u qabanaysa mas-uuliyiinta makaatibta kala duwan ee wilaayada islaamiga ee bakool kutubada kale haddii aad fiirida kabaki kusii duran ahaaye antaasay may taawe hujadii ininini oogi hujadii hadduuninila taal ini marka may baa kolley nafta iyo nafta walaalooba ka buraariyey kolley inti tabartan ini dadaalnan
wilaayada baay ayaa soo gabagabaysay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadaas sida faahfaahinta warkaas oo inoogu hayo walaalkeen yaasir maxamed أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور halkaani waa masjidka jaamaca ah ee degmada buulafulaay ee xarunta wilaayadii islaamiga ah ee baay waxaa halkaani ku soo gabagaboobay tartanka qur-aanka kariimka ee heerka gobol waxayna ardayda ku tartamaysay tobanka jus shan iyo tobanka jus iyo soddonka jus iyadoo kuwii galay kaalmaha hore la guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waxaa tartanka heerka gobol ee wilaayada baay u fadhiistay afar iyo labaatan arday oo ka kala socday siddeedda degmo ee wilaayada sida baydhabo buurhakaba ufurow diinsoor bardaale buulofullaay labaatan jirow iyo qansax dheere waxaa xafladdii gabagabada oo lagu qabtay masjidka jaamaca ee degmada buulofullaay ka qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jirtay mas-uuliyiin macallimiin waalidiin iyo odayaal iyadoona halkaasi laga soo jeediyey kelimaad kala duwan aan ugu horrayntii dhegaysanna culimmada kale ah sheekh maxamed garaar iyo sheekh cabdililaah oo ka mid ah culimmada wilaayaadka dalka waxaa tihiin jiilkii khilaafada islaamka ee soo socotay ee ififaalaheeduna ay muuqdaan insha allah in adduunka ka hirgelinno aan ku dadaalayno raggii hoggaankeeda qaban lahaa ee furamaheeda kala duwan buuxin lahaa ayaa tihiin markaa hamigu yuu noqon qur-aankan ku tartamayo oo dhammeeyeyoo keliya ha noqdo himmaddu ha noqoto mid caaliya ha noqoto maaragtay kitaabka sidii loo difaaci lahaa sidii waa la xifdiyey loo ilaalin lahaa xifdigiisa loo sugi lahaa sidii loogu dhaqmi lahaa inay himmaddu noqoto ayaa maaragta laydinka rabaa mucallimiintii soo saaray ardaydan sidaa qur-aanku u akhrinayso iyo ubadkan barakaysan iyo waalidiintii iyo muslimiintii si guudba maanta khayrkaas isku kaashaday horumarka aad arkayso sabab u ah inuu halkan ka socdo waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran dhammaantooda inta haddaan soo sheegay inaanay sheeginba waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacala abaalkiina khayr ha ka dhigo sacyigiina iyo dadaalkiina allah barakeeyo diinta iyo khayrka la wadana miisaanka xasanaadka allah noo wada saaro waxay xafladdu socoto oo marba mikrofoonka lagu soo dhoweeyo dad hor leh waxaa la soo gaaray wakhtigii natiijada iyadoona goobta looga dhawaaqay kaalmaha iyo abaalmarinada ardayda lankan ka horreey soddonka jus haddii anna insha allahu tacaala antunku weera magaajiyo weliba dherray cumar xuseyn aadam insha allahu tacaala abaalmarinta aada helin musxafka qur-aanka kariimka iyo anka horreeye horta lacag oo tiradii dhonta boqol iyo soddon dollar baaraka allahu fii helen insha allahu tacaala ardayga lamaad cabdi isxaaq maxamed derajadiisna ete sagaalan iyo toddoba ardaygaas insha allahu tacaala mayo abaalmarin helay musxafka qur-aanka kariimka bees lacag deeras boqol dollar ardayga saddexaad oo may la rahay soddonka juska tartami magaaji mayba dherey yuusuf sheekh cali xasan derajadiisna ete sagaalun iyo li abaalmarintuu saali musxafka qur-aankan ka horreeyey mayba haddana kiige lacag deeras toddobaatan dollar tani waa fadli uu allah ku mannaystay ummaddiisa kuna yimid dadaal iyo wakhti dheer oo ay bixiyeen mujaahidiinta waxaana si garba siman wilaayaadkii islaamiga ah dhammaan sannadkani uga socda tartanka degmooyinka iyo midka heerka gobol kaasoo ay ka qayb qaadanayaan boqolaal arday oo wax ka barta madaariista qur-aanka kariimka ugu dambayntiina guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada gedo warkaas waxaa inoo haya walaalkan casaam carafaad iyadoo si habsami looga socdo degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo gurmadka uu sameynayo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ee gedo raashin qaybi ka sameeyey degmada ceelcadde taasoo si weyn uga faa'iidaysteen boqolaal qoys oo ku dhaqan degmadaas qaar ka mida bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde ee la siiyey raashinka ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey raashinka la siiyey iyo sida uu soo gaarsiiyey gurmadkan raashin qaybinta ah waxayna sidoo kale u daceeyeen mujaahidiintii soo gaarsiisay gurmadkan raashinka ah bismillahi raxmaan raxiim bashiir cali xasan baa la yidhaha meeshaan joogo waa degmada alcadde alxamdulilahi rabbialcaalamiin maanta raashin baa lay siiyey walaayada islaamka ay siisay guddiga abaaraha ay siiyey alxamdulilahi rabbialcaalamiin raashinka lay siiyey waa bur bariis sankor baasto saliid timir alxamdulilahi rabbialcaalamiin muslimiinta ay siisay kor allah ka dhigo gaalada allah jebiyo allaha maxaan ku odhaha kuwa iskhilaafa ka dhigo ilahi waxaan ka baryaya inay isdiilaan ayaga siyaad cali baa la yidhaha alcadabo maasha allah waa mahadsanyihin saddex af oo bariis iyo sokor iyo bura iyo saliid iyo kartoon baasta iyo timir baana la siiyey gaalada allaha jibiye muslimiintana kor allah ka dhigay waan dhoway magay waa daahir cabdicali waxaan ku noolahay degmada ceeladan ku noolahay abaaro fara badan ka bacdi harakada shabaab mujaahidiin waxaana siiyey raashiin fara badan sonkor leh saliid leh sida burka baasta iyo timir baana la siiyey ilaahay baa maxad u sugnaatay kabacdi waxaan u mahad celinaa xaragta shabaab mujaahidiin meelay joogto waxaan leeyahay gaaladan allah ajibiyo abaartan allah naga saaro maasha allah aad baan ugu mahad celinaa igana dembigood iyo dembi waalidkood allaha dhaafo aad baa looga ducey aad baa looga duceeyey magacayga waa xasan axmed cabdisalaan ceelcaddaan joogaa ceelcadda xaalad fiican baa ka socoto quudin baa ka socoto walaalaha gurmadka waa ku mahadsan yihiin waxay noo keeneen haaf bariisa haaf bura haaf sokora kartoon baastaa laba saddex kilo saliida laba kilo timir ah intiina soo gaarsiiyey ilaahay kheyra siiyo miisaankooda xasanaadka allaha ku kabo waa mahadsan yihiin hooyo waxaan joognaa degmada ceelcadde maasha allah muslimiinta kor allaha ka dhigo deeqdayna siiyeenna waana soo gaartay insha allah u mahad celina cadogoodana allaha qabto waxaana la siiyey raashin bur bariis sokor maxaan ku rahdaa saliid baasto iyo maxaan ku dhahdaa timir marka maasha allah muslimiinta waa u mahad celinaynaa guddiga gurmadka abaara ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmooyinkay deegaanada wilaayada islaamiga gedo ka wado gurmad raashin qaybin iyo biyodhaamin iyadoona bulshada aadkay u saamaysay abaartay u fidanayaan gurmadyo kala duwan warbixintaasaad maqlayseen ee walaalkan cazaam ayaa u dambeysay tan iyo kulantideenna dambe warka lamida intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir